Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo yeeshay kulankoodii saddexaad kala fadhiga shanaad ayaa kulanka waxaa shir gudoomiyey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Aqalka Sare Mudane Cali Shabcaan ajendaha kulanka ayaa ahaa in akhrinta labaad la marsiiyo sidoo kalena laga doodo xisaab xirka sanad maaliyadeedka gudoomiyaha guddiga maaliyadda ah ee golaha shacabka maxamed faarax nuux ayaa ka warbixiyey akhrinta labaad ee xisaab xirka sanad miisaaniyeedka
guddiga maaliyadda labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay si qoto dheer u falanqeeyeen warbixinta loo soo gudbiyey oo kale ah ee warbixinta xafiiska xisaabiyaha guud b warbixinta xafiiska hantidhowraha guud sidoo kale guddigu wuxuu si isbabardhigay isbardhig ku sameeyey kula talgalka miisaaniyadda iyo warbixinta xisaab xirka dhabtaa labo isbabardhigga guud ee miisaaniyadda iyo xisaab xirka wadarta guud ee miisaaniyadda waxaa la qoondeeyey waxay ahayd milyan milyan waxaa soo xerooday dakhli ahaan dakhli dhan dolar isla markaa waxaa soo xeroon lacag dhan milyan taas oo ka dhigan hoosudhac gaaraya
mudanayaasha labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ka dooday akhrinta labaad ee xisaab xirka sanad miisaaniyeedka wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqafaar xaange ayaa ka jawaabay su'aalo xildhibaanadu ka weydiiyeen xisaab xirka sanad miisaaniyeedka
xisaab xirka buuggan waaye xogtiisa oo faahfaahsan asaga ayay ku qoran tahay markay timaado dukumiintiyada sabotin dukumentiga waxaa lala wadaagaa oo dalbada hantidhowraha guud haddii cid kale oo nisuushka guddiga ama baarlamaanka uu markaas dhacdo maaliyadeed oo gaar ah uu rabo in dukumentigeeda lala wadaagana waa lala wadaagayaa dukumentiyada xisaabaadkeenna iyo qarashaadku ay ku baxaan waa la kaydiyaa waana yaallaan mid kasta oo looga baahdana sidiisaa loo helayaa suurtagalna ma aha nidaam maaliyadeedna ma aha sida loo sameeyana maaha in saboti documentiski loo qaybiyo xildhibaanada baarlamaanka haddii loo qaybiyana qolkaana ayaa buxsameeya marka taas sidaasaan u kala caddaynaya